ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo talaadaha barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza oo galay maalinkii boqol soddon iyo toddobaad oo xiriir ah in ka badan labaatan qof oo ku dhintay buur ku soo duntay qaybo ka mid a bariga dalka afghanistaan xuuthiyiinta oo mar kale badda cas ku weeraray markab ay leedahay dowladda maraykanka siisi hogaamiyaha afgembiga dalka masar oo sheegay inay lumiyeen kalabar dakhligii kanaalka suweys iyo mu'asasada assaxaab oo baahisay maqaal ciwaan looga dhigay maalmihii xabad joojinta filistiin toddobaatan iyo shan sano ka hor ilaa iyo maanta qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagla qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii boqol soddon iyo toddobaad oo xiriir ah iyadoona weli ciidanka yahuudda ay wadaan laynta iyo gumaadka ka dhankaa dadka muslimiinta wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira arrimaha jiida khaza waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder maalinkii boqol soddon iyo toddobaad oo xidhiir ayuu galay dagaalka iyo duqeymaha yahuudda ee marinka khaza waxayna ciidamada yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay duqeymo hor leh oo ay ku shiideen tobannaan ruux oo falastiiniyiin ah dhanka kale kooxaha muqaawamada ayaa fuliyey weerar lagu dhigbixiyey askarta sahaynada yuhuudda guri ku yaalo xaafadda asabar ee koonfurta magaalada khaza ayay ciidamada yuhuudda duqeen bahallime ka geysteen waxaan halkaasi ku shiiday shan ruux oo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale waxay sidoo kale duqeymeys xigxiga ka geysteen waqooyi bari magaalada khaza waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac magaalada khaniyonis ee koonfurta jiida khaza waxay ciidamada sahaynada yuhuudda duqeyn xoogan ka geysteen waddada shanaad ee magaalada waxayna halkaasi ku dileen dad badan oo ka mid ah dadka barakacayaasha iyadoo sidoo kale weerar toogasho ay ka geysteen diigaanka alqaraar ee waqooyiga magaalada khaniyonis duqimo kala duwan ayaa sidoo kale ka dhacay bariga magaalada khaniyonis waxay kooxaha gurmadka degdega isbitaalada caafimaadka geeyeen shuhaadada shan ruux iyo dhaawaca kuwo kale oo hor leh waxayna wariyaasha ku sugan marinka khaza gaar ahaan magaalada khaniyonis xaqiijiyeen in isbitaalka caafimaadka ee abuu yuusuf annajaar keliya la geeyey shuhaado gaaraysa ilaa iyo afar ruux sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa duqeyn xoogan oo khasaare kala duwan dhaliyey ka geystay magaalada khaniyonis ee koonfurta jiida khaza duqeyntan ayaana laga soo tuuray dhanka xeebta ee magaalada madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen bartamaha iyo galbeedka magaalada khaniyonis waxaana duqeymahaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawac xaafadda azaytuun ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta waxayna ku dileen tiro aadu badan oo falastiiniyiin ah isbitaalka shuhadaa ulaqsa ee magaalada dayrilbalax ayaa la geeyey saddex ruux oo shuhaado ah kadib markii ay hadlashay duqeyn cudwaaniya oo ka dhacday muqayimka nusayraad ee bartamaha jiida khaza wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza ayaa sheegtay in isbitaalka naasir ee magaalada khanyunis ay ku goodonsan yihiin in ka badan shan iyo labaatan ruux oo shaqaale caafimaad ah iyo boqol soddon iyo lix kale oo bukaanno ah mana haystaan wax koronto ah biyo ay cabaan cunto iyo sidoo kale oksijiin oo uu daruuri u yahay dadka dhaawacyada qaba sahaynada yuhuudda ayaana diiday in la gaarsiiyo wax gurmad bani-aadamnimo ah ciidamada yuhuudda ayaana isbitaalka ay go-doomiyey ku tilmaameen inuu yahay xanuun ciidan oo ay degan yihiin dagaalyahanada muqawamada shaqaalaha caafimaadka ayaana isku dayaya inay meesha ka saaraan bukaanada qaba dhaawacyada halista ah magaalada khanyunis ayaa subaxnimadii maanta martigelisay duqeen xoogan oo ay geysteen diyaaradaha sahaynada yuhuudda waxaan halkaasi ku waxyeeloobay qaar badan oo ka mid ah dadka ku sugnaa halka ay ka dhacday duqeyntani wariye ku sugan magaalada khanyunis ayaana sheegaya in duqeyntani ay si gaara kaga dhacday xuduudda bari ee magaalada khanyunis ee koonfurta jiida khaza iyadoo duqeyn xoogan oo midaan la mid ah ay ciidamada yuhuudda ka geysteen xeebta magaalada khaza caruurta ku sugan marinka khaza ayaa wajahaya xaalada adag oo xagga nolosha ah hay-adaha caafimaadka ayaana sheegaya in caruurta ka yar labada sano ee ku sugan marinka khaza ay la ildaran yihiin nafaqo la-aan iyagoo sheegay in nafaqadarida caruurta ay tahay mid halis ku ah noloshooda waxay sidoo kale sheegeen hay-adaha caafimaadka in qiyaastii boqolkiiba shan caruurta nafaqa la-aantii ay ku nool yihiin koonfurta marinka khaza halkaasoo ay ka socdaan duqeymaha ugu daran gurmadka bani-aadamnimo ee la gaarsiinaya khazana uu ku yaryahay halkaasi qaramada midoobiya waxay ugu yeeraan hay-adda u dooda xuquuqda caruurta ayaana waxay ku baaqeen in caruurta yar laga fogeeyo duqeymaha cashwaayiga ah ay geysanayaan diyaaradaha sahaynada yuhuudda maadaama ay ku baaba-ayaan caruurta khaza duqeymaha ka soconaya dhulkooda geysta kale ciidamada yuhuuddii ku sugan marinka khaza ayaa wajahaya xaalad midii ugu xumayd kadib markii ay si xidhiir ula kulmeen weeraro loo adeegsaday gantaalada kala duwan sida gantaalka alyaasiin boqol iyo shan iyo gantaalka saam toddobo oo ay isticmaalaan ciidamada muqaawamada falastiiniyiinta ciidamada jugta culus ee kooxda muqaawamada ayaa gantaal culus la dhacay diyaarad nooca saanka oo ay leeyihiin sahaynada yuhuudda taasoo markii dambe ku soo dhacday goob aan sidaas uga fogeyn halka lagu baartilmaameedsaday iyagoo sidoo kale diyaarad helikobtera oo dhex maraysay hawada magaalada khanyunis ay la dhaceen gantaalka saam toddobo goobta ayaana ku burburtay muuqaal ay bahisay muqaawamada ayaana lagu arkayaa askari ka tirsan ciidamada muqaawamada oo isticmaalaya gantaalka saam toddobo oo beegsanaya laba diyaaradood oo sahan ah iyo mid helikobtar ah dhammaantoodana waa uu la helayaa gantaalka allah fadligii milatariga muqaawamada ayaa waxay hobyo ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku taala deegaanka nitsaarim waxayna u qaybsameen askartii ku sugnayd halkaasi dhimasho iyo dhaawac ciidamada muqaawamada waxay sidoo kala beegsadeen laba gaari oo cagaf-cagaf ah oo ay la socdeen shan iyo toban askari kuwaasoo go-doon ku hayeen guri ku yaala magaalada khanyunis gantaalka ayaana haleelay dhammaantooda waxayna noqdeen wax dhinta iyo wax dhaawacmaa dagaalyahanada muqaawamada ayaa waxay weerar qaansi ah ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda iyagoo sidoo kala weeraray ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa xaafadda al amal ee galbeedka magaalada khanyunis askartii la weeraray ayaana noqday dhimasho iyo dhaawac xaafadda zaytuun waxaa ku wada dagaalamay ciidamo ka tirsan yuhuudda iyo askarta muqaawamada waxaana halkaasi jab xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda iyagoo in badan oo ka mid ah laga dilay kuwo kalena laga dhaawacay taliska ciidamada yuhuudda ayaa qirtay in afartan iyo sideedii saacee lasoo dhaafay laga dilay in ka badan labaatan askari oo ku sugnaa marinka khaza waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawacay gaaraya ciidamada yuhuudda
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdilkhaaliq macalin cabdilweli in ka badan labaatan qof oo ku dhimatay buur kusoo duntay bariga dalka afghanistan khasaare kala duwan ayaa ka dhashay shil xoogan oo ka dhashay buur kusoo duntay deegaan dhaca bariga afghanistan sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ilawareedyo dhanka deegaanka ah ayaa xaqiijiyey in dhacdadan ay ka dhacday deegaan hoostaga wilaayada nuuristaan ee dhacbariga dalka afghanistan halkaas oo ay buur weyn kusoo duntay maamulka islaamiga ah ee imaarada ayaa sheegay in kooxaha gurmadka xukuumadda islaamiga ah ay ka qayb qaadanayaan soo saarista meydadka dadka ku hoos jira goobtii ay buurta kusoo duntay si gaar ah degmada nuurigram ee wilaayada nuuristaan warbaahinada maxalliga ah waxay sheegeen in dhimashadu ay kor u dhaaftay labaatan iyo sideed ruux oo ay ku jiraan haween iyo carruur halka soddon kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo ay burbur soo gaareen soddon guri oo deegaanka ah maamulka imaarada islaamiga ah ayaa laga soo xigtay in ciidamo ka tirsan kooxda gurmadka degdega ah ay allah fadligiis ku guulaysteen in ay soo saaraan meydadka saddex iyo toban xubnood waxay sidoo kale tilmaameen inay isku dayayaan inay soo saaraan meydadka inta kale ee ku go-doonsan burburka hoostiisa maamulka islaamiga ah waxaa sidoo kale laga soo xigtay in kooxaha ka howlan samata bixinta musiibadan ay la kulmayaan dhibaatooyin ka dhashay baraf aad u badan oo da-ay kuwaas oo xiray waddooyinka soo gala goobta uu shilka ka dhacay waxa uu sidoo kale barafka sababay in ay xiranto waddada isku xirta kunnaar iyo nuuristaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa mar kale weerar ku qaaday markab laga leeyahay maraykanka maleeshiyaadka kooxda xuutiyiinta ayaa isniintii lasoo dhaafay tiro gantaalo ah ku weeraray markab ganacsi oo ku socdaalayay badda cas kaas oo laga leeyahay dalka maraykanka balse ay sheegeen in uu ka dulbabanayay calanka giriiga sidoo kale weerarka ayaa intaasi ku daraya in weerarka uu si gaar ah uga dhacay marinka baab almandab ee isku xira badda cas iyo gacanka cadmeed waxa ay shirkadda amniga badaha ee beritin ee amberi ay sheegtay in markii ay markabka ku bilaabatay duqeynta uu qaylodhaan u dirsaday ciidamada maraykanka ee ku sugan gobolka maadaama laba gantaal oo waaweyn lala beegsaday sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in shaqaalihii waday markabka ay ka badbaadeen duqeynta islamarkaana ay kasoo badbaadiyeen markabka duqeynta ku socotay shaqaalaha markabka ayaa gaarayay labaatan iyo saddex ruux sida ay sheegtay wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda gariiga islamarkaana uu galay kasoo qaaday dalkaasi argentiin islamarkaana uu kusii jeeday magaalada caddan ee dalka yemen duqeyntan ayaa kusoo aadaysa xilli isbahaysiga maraykanka uu hogaamiyo ay duqeymo xoogan ka geysteen dalka yemen kuwaas oo ay ku beegsadeen maleeshiyaad ka tirsan xuutiyiinta sidoo kale maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegay in ay wadi doonaan weerarada ka dhanka ah maraakiibta laga leeyahay maraykanka iyo ingiriiska kuwaas oo ka wada siman la dagaalka maleeshiyaadka kooxdan bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ay xuutiyiinta ku dhawaaqday in ay bartilmaameedka maraakiibta laga leeyahay maraykanka iyo ingiriiska ay yihiin mid sharci ah ayna ku beegsan doonaan xeebaha badda cas ugu dambeynna madaxweynaha masar ayaa sheegay in waddankiisa uu kala barlumiyey dakhligii kanaalka kuweys madaxweynaha dowladda masar ninka lagu magacaabo cabdifataax asiisi ayaa si cad u sheegay in ay xilligan oo ay taagan tahay xiisada badda cas uu dalkiisa lumiyey qiyaastii kalabar dakhliga kasoo gala kanaalka kuweys hogaamiyahan masriga ah ee yahuudda u jilciyey muslimiinta ku nool mandiqada loogu yeero bariga dhexe ayaa isagoo sii wata warkiisa yidhi in masar ay toban bilyan oo dollar ah sanadkiiba ka heli jirtay kanaalka suwiis balse xiisada badda cas ay caqabad ku noqotay dakhligii kasoo geli jiray kanaalkaasi furitaanka bandhiga sanadlaha ah ee tamarta masar oo ka furmay qaahira caqabado waaweyn oo ka dhashay duulaanka yahuudda ee khaza oo ay caddahay in dalkiisa dhibaatada lagu hayo walaalaheena khaza uu qeyb ka yahay taana ay dalkiisa u horseeday dhib kala soo dirsay waxaas oo dhan waxay dhacayaan iyadoo dowladda masar ay ka go-an tahay inay fuliso waajibaadkeeda shirkadaha shidaalka horumarinta la howlgalayaasha iyo hay-adaha maaliyadda ayuu yidhi madaxweynaha masar duulaanka yahuudda ee khaza oo ay dowladda masar u haminayso in laga takhallusi doono kooxaha waxa iska caabinta ee falastiiniyiinta ayaa dowladda masar fashilka duulaankaasi dhicisoobay iyadana u horseeday laba khasaare oo guuldara ah kanaalka suwiis oo loo tixgeliyo mid ka mid ah marin biyoodyada ugu muhiimsan adduunka ayaa ah marinka ugu gaaban ee maraakiibta isaga galgoosha yurub iyo aasiya waana mid ka mid ah ilaah ugu muhiimsan ee lacagaha qalaad ee masar haddii dagaalka khaza uu fashilmana waa uu guuldaro yahuudda iyo cabdifataaxa siisi waayo siisi waa uu ka dhaqaalo beelay marka loo eego kanaalka suwiis in gaadiidka badda ee ka gudba kanaalkaasi ay hoos u dhaceen afartan iyo laba boqolkiiba shiinaha waa dalka ugu weyn ee wax dhoofiya waana dalka ay saameynta ugu badan yeelanayso mar kasta oo gaabsi oo ka jiro isku socdaalka baddacas shiinaha oo labadii bishan walaac xooggan ka muujiyey xiisadaha cirka isku sii shareertay ee ka jirta baddacas ayaa sheegay in ay la xiriirto colaadda khaza loona baahan yahay in si deg deg ah wax loogu qabto duulaanka yahuudda ee marinka khaza gaadiidka badda ayaa ah lafdhabarta marinada ganacsiga ee shiinaha iyo midowda yurub oo boqolkiiba sagaashan ka ah ganacsigooda iyadoo carqaladaynta marinka badda cas ilaa kanaalka suwiis ay sidoo kale kala dhantaalayso ganacsiga yurub waana marin biyood aada muhiim ugu ah dowladda yurub balse iyagana tan iyo duulaankii khaza waxaa soo food saaray culays ah marista marin biyoodkaas iyadoo xuutiyiinta yemen ay sii wadaan howlgallada lagu beegsanayo maraakiibta laga leeyahay waddanka yurub ee isticmaala biyaha badda cas waxayna wacad ku mareen inay sii xirnaan doonto badda cas iyo gacanka cadmeed
في جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa mu'asasada warbaahineed ee asaxaab ayaa baahisay maqaal uu qoray xubin ka tirsan majalladda ummatun waaxida oo lagu magacaabo saalim ashariif kaasoo looga hadlay maalmihii xabadjoojinta filistiin toddobaatan iyo shan sano ka hor ilaa iyo maanta warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan mu'asasada warbaahineed ee assaxaab ayaa baahisay maqaal ciwaan looga dhigay maalmihii xabad joojinta filistiin toddobaatan iyo shan sano ka hor ilaa iyo iminka oo uu qoray qoraal lagu magacaabo saalim ashariif oo xubin ka ah majalladda ummatun waaxid ah ee taabacsan lajnada warfaafinta ee qaacidatul jihaad qaybaha hore ee maqaalka waxa uu ku bogaadinayaa maxaabiis isweydaarsigii maalmihii hore ee dagaalka khaza dhex maray kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda taas oo ay xabsiyada yuhuudda kaga soo baxeen boqolaal maxaabiis muslimiin ah oo u badnaa haween iyo caruur saalim ashariif waxa uu tilmaamayaa in reer filistiin gaar ahaana khaza iyagoo go-doonsan haddana ay dhigeen wacdara la xidhiidha iska dhicinta iyo taxadiga cadowga sahyuuniga ah ee helaya taageerada reer galbeedka ayna ku guulaysteen in masaaxadaas yar ay ku ilaaliyaan maxaabiista yuhuudda ugu dambeenna lagu sii daayay heshiis maxaabiis isweydaarsi ah duruusta ay mujaahidiinta ka baranayaan muslimiinta khaza ayuu tilmaamayaa saalim ashariif in xitaa lagu baran kara jaamacadaha iyo kuliyadaha caskariga ayna reer khaza noqdeen camaaliqo ku xeel dheer arrimaha dagaalka waxay kordhiyeen masaaxada dhulka iyagoo qotay dhulka hoostiisa cadowgii ayayna u seeta dheereeyeen weliba waxa ay uga soo baxeen godadka dhulka sidaba shinnida u soo baxdo dhulka ayaana u noqday naxariis iyo meel soo dunta waana sidaas marka ay go-da asbaabta basharka kuwa mustadcafiinta ah ma haystaan waxaan alle ka ahayn kaasoo ilhaaminaya una hiilinaya ayuu leeyahay qoraaga maqaalka ay daabacday mu'asasada warbaahineed ee assaxaab isagoo sii hadlaya qoraaga maqaalka waxa uu leeyahay waxa uu dagaalka khaza bannaanka soo dhigay isla egta guusha dagaalka dhex maraya kooxa yar oo wata hub kala duwan iyo ciidamada nidaamiga kuwaasoo waxtarkoodu hooseeyo marka laga hadlaya dagaalada magaalooyinka waxa uu kaloo dagaalka khaza sugay inaanay awoodda cereed ee diyaaradaha aanu waxba ka bedeli karin dagaalka miidaanka keliyana yihiin qalabyo wax gumaada dadkana laaya mana kusii jirta marka aaladaasi ay gacanta ku hayaan yuhuudda howlgalkii toddobadii oktoobar ee duufaanta al aksa ayuu qoraaga maqaalka ku tilmaamay inuu ahaa darsi milatari iyo mid xujo ku ah qof weliba oo ka fadhiya jihaadka waxa uuna albaab ceeb ku ahaa xukuumadaha iyo dowladaha ka jira caalamka islaamka dhanka kale waxa uu soo hadal qaadayaa qoraaga maqaalka dowrka maraykanka iyo ingiriiska ee ku aadan qadaayaadka muslimiinta iyo si guud ahaaneed bashariyadda iyo sida labadan dowladood aanay u lahayn dhaqan iyo diin celisatoona ujeedkooduna yahay in mar weliba ay xaqiijiyaan hadafka ay leeyihiin haba ku gaaraan in dunida guudkeeda waxa saaran oo dhani ay gumaadaane laga soo bilaabo gowracii iyo gumaadkii ay u geysteen dadkii asalka ahaa ee degganaa maraykanka magaalooyinkii ay tirtireen ee jabaan iyo jarmalka amaba afghanistan ilaa looga yimaado waxa ay maanta ka sameynayaan yahuudi ay iyagu soo barbaariyeen jiida ghaza waxa ay muujinaysaa in diintoodu ay tahay maslaxadda cisigooduna uu yahay hantida oo aanay lahayn akhlaaq iyo mabaadi toona maantana waxaa dhiiqa lugaha kula jira dadka ku nool caalamka islaamka ee la dhacsanaa reer galbeedka waxaadba dhihi kartaa waxa ay qarka u saaran yihiin inay kasoo noqdaan dimuquraadiyadda waaba haddii ay faham leeyihiin ayuu leeyahay qoraaga maqaalka saalim ashariif ee ay baayisay mu-asasada warbaahineed ee assaxaab dhanka kale waxa uu ka hadlayaa qoraaga maqaalka dhaqan ahaan waxa ay yihiin yahuudda isagoo tilmaamaya in yahuuddu ay yihiin qoom kala irdhaysan dhexdooduna isdiidan sidaba qur-aanku uu ka marqaati kacayo sidoo kalena ay iskala sarreeyaan basharka intiisa kale ayna isku arkaan inay yihiin shacabka allah uu doortay laakiin xaqiiqada ayaa ah inay yihiin kuwo uu allah u carooday cadaab adduun iyo mid aakhirana ay leeyihiin intooda soo islaamtay mooye marka laga hadlayo dowrka iyo kaalinta dowladaha carabta iyo caalamka islaamka ay ku leeyihiin dhibaatada lagu hayo muslimiinta ghaza waxa uu qoraagu isweydiinayaa miyaanay kaydadka hubka maraykanka ee laga soo saarayo hubka iyo gantaalada lagu duqeynaya reer khaza laga soo qaadin saldhigyada al cadiid ee ku yaala dalka qatar anjarliig ee turkiga iyo kaydadka hubka ee imaaraadka iyo sacuudiga isagoo sii hadlaya waxa uu leeyahay turkigu waxa uu weli sii wadaa taakulada uu siinayo yahuudda ee isugu jirta wax la cuno iyo wax la xirta taa beddelkeeda ilinta iyo xaaska oo kale ayay muujinayaan iyagoo hadalla afka baarkii ah ka jeedinaya bannaanbaxyada ay isugu soo baxayaan dadka shacabka ah maamulada noocaas ah miyaa laga sugayaa taageerada mujaahidiinta eriyinta safiirada iyo inay xidhiirka u jarto dowladaha kale markii macbadka qaramada midoobay looga codeeyey qaraar dhigaya in xabad joojin looga dhawaaqa khaza maraykanka iyo faransiisku waxa ay u codeeyeen in xabaddu ay sii socoto halka ingiriiskuna ka aamusay dhammaantoodna ay hoobteen oo ay dhaceen waxaana la hoobtay halkudhigyadii ay ku hadaaqi jireen ee xurriyadda cadaaladda iyo karaamada insaanka mana ka mid ahan muslimiinta qof maanta wanaag u haya dowladahaas marka laga reebo kuwa sahyuuniyoobay ee isugu jira siyaasiyiin iyo wariyayaal ayuu leeyahay saalim ashariif ciddaan aqoonin waxa ay tahay xarakada sahyuuniyadda caalamiga ah waxaad ogaataa inay yihiin dad aan marnaba joojinaynin dagaalka iyo dilka in cadowgoodu dhammaado mooye ama iyagu taagdareeyaan maantana waxay la keli noqdeen khaza oo ay khudlaamiyeen madaxda iyo boqorada berrina dowrka iyaga ayuu ku imaan doonaa waxaa waajib nagu ah inaan furno jabhado dhowr ah si aan u kala dhantaalna awoodda sahyuuniyadda oo aan iyagu u jabinno ka hor inta aanay nagu dhaboobin ooraahda ah waxaa la ii cunay maalinkii la cunay dibiga cad ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله الشمس وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله